بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد baabu tayamum waa baabki lixaad waa booraysiga ama gogobaysiga sidii dadku u yaqaaniin labadaba waa la yidhaahdaa booraysina waa la dhahaa gogobaysina waa la dhahaa waa luuqadda soomaaliga laakiin atayamum waxaa lagu yidhaahdaa luuqadda waxaa lagu yidhaahdaa alqasdu in waxa loo qadkiyo sida ilaahay baa aayadda qur-aanka ugu yidhi walaa aamiina albayt alxaraam macnaha qasdiga asalkiisa ayaa tayamumka laga keenay alqasd buu la yihahdaa marka waa in loo qasdiyo oo aada ciidda u qasdidid inaad ku weesaysatid kabacdi markaas qasdigii waxaa loo bedelay oo xagga maaragtay curfiga ay noqotay fuqahada oo loo yaqaana masxu lwajhi walyadayn in madax wejiga la masaxo labada gacmood oo kafka horahana lagu masa la masaxo oo ciidda lagu masaxo ciiddaa gacmaha lagu dhufanayaa markaasaa wejigana la marinayaa gacmihii calaacalaha markaad ciidda ku dhufatid way noo imaan doontaa sifadeeda axaadiisayna ugu imaanaysaa in markaa wejiga iyo labada gacmood intaas ayaa tayamum la yidhaahdaa sida sunnaha nabiga calayhi salaatu wassalaam ay cadaysay waxayna yidhahdeen culummadu tayamumku waa wax khaas kuwa ummadaanoo khasaaiska ummadaana ay leedahay oo ummadihii hore kaga duwan tahay ayay ka mid tahay sababto waxa weye ummadihii hore waxaan biyo inay ku weesaystaan ahayn salaadu kalamaan sixi jira laakiin ummaddan ilaahay waa u fududeeyayo hadday biyihii waayaan inay booraystaan oo ciidda ku booraystaan baa loo baneeyey nabigana calayhi salaatu wassalaam axaadiistiisa ku caddeeyey aynuna arki doonaa inay tahay waxyaalihii nebiga la siiyey oo khaaska ahaa oo waxay noo imaan doontaa xadiid ka sheekeynaya shan arrimood in la siiyey oo aan cid kale la siinin oo nabiga calayhi salaatu salaam aan nebiyadii hore la wadaagin oo uu ka mid yahay tayamumku waaya arrintaa marka inay bannaan tahay in tayamumka la sameeyo hadduu qofkii biyo waayana ama uu xanuunsan yaho biyihii isticmaali kari waayo kitaabka qur-aanka waa ku sugan tahay waxaway sunnaha nebigana waa ku caddahay culummaduna waa ku ijmaaceen oo wax la inkiri karo ma aha axaadiis aynu fiirina marka ku soo aroortay alxadiidu asaadis wa halaathuun waa xadiidka soddon iyo lix waxa uu yidhi can cimraan ibni xusayn radia allahu canhuma waa saxaabi isaga iyo aabihi la ilaaha ka raali noqdee labadaba waa saxaabi cimraanna waa saxaabi aabihina waa saxaabi ilaahay labadaba waa ka raali noqdee ana rasuula allahi sala allahu calayhi waalih wasalam rasuulkii ilaahay ra'aa waxa uu arkay rajulan nin buu arkay muctasilan dhinac uga baxsan dadkii oo ictisaalka waxaa la yidhaha markaad meel gaara dhinac uga baxdi oo gaar uu qofku u baxo oo dadkii uu meel cidlaa ka fari ayaa la yidhahda ictazal marka muctazilan gaar uga baxayoo lam yusalli aan la tukanin fi lqowmi dadkii aan la tukan nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabada ayaa salaad tukanayey waxay arkeen nebigu marka nin aan salaadii la tukanaynin oo dhinac gaar u baxay fa qaala waxau yidhi nebiga calayhi salaatu wassalaam yaa fulaan hebelow yaa fulaan ay macnaha ninka magaciisii lama sheegin hadda oo waa la maldahay war hebelow maa manacaka maxaa kuu diiday an tusalli inaad la tukatid fi lqowmi dadka aad la tukatid oo maxaa kuu diray jamaacada iyo saxaabada inaad la tukatid ood nala tukatid nebigu markuu tujinayay dadkii oo salaaddii uu tujiyey ayuu waxaa arkay ninkaasoo meel cidlaa fadhiya oo aan salaadii la tukan salaad subax bay ahayd baa li aan la tukan markaasu wuxuu yihi maxaa kugu dhacay ood noola tukan weyday oo aada ula tukan weyday dadka faqaala waxau yihi ninkii waa jawaabay cududaarkiisii buu sheegay iyo dhibaatadii ku kaliftay inuu salaada ka qeybgeli waayo yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow asaabatnii waxaa i hareeray oo igu dhacay janaaba janaabo ayaa igu dhacday xala markuu seexday ayuu isku junuubay oo waxa way ixtiraam ku dhacay walaa abnaa biyana ma hayo aan ku qubaysto macnaha junub baan ahayoo dee qof jinaabo qaba salaad la tukado ilaa uu isdaahiriyo walaa maa biyihii aan isku daahirin lahaana ma hayo faqaala nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam calayka ay ilzam weeye ilzam waxaad laazimtaa bisaciidi ciide calayka bisaciidi macnaha dushaada waxaa inaad samaysid oo waajib kugu noqonaysa haddaadan bi ahaynin bisaciidi ciidda saciid ciiddaa la yidhaahdaa calaa wajhi alardi dhulka oo dhan calaa wajhi alardi waxa dhulka ku dul yaaloo dhan waa la yidhaahdaa oo ilaahay waxau yihi fatayamamuu saciidan tayiba fain lam tajiduu maa fatayamamuu saciidan tayiban saciid marka wax laba noocba waa lagu fasiraa oo laba tafsiir baa ku jira in la yidhaahdo saciidku waa waxa dhulka dushiisa yaal oo dhan geedahaa soo gelaya dhagxantaa soo gelaya waxwgaa soo gelaya iyo in la yidhaahdo maye ciiddaa laga wadaa ciiddana waa la yidhahdaa saciid laakiin xadiidka imaamu muslim iyaa fasirayoo wa turbatuhaa lana tuhuuran ayaa inoo imaan doonta sidaa daraaddeed marka halkan bisaciidi ay bituraabi baa loo jeedaa ciidda laazim oo ciidda ku weesayso ha fa inahu yakfiika isagaa kugu filan ciiddii ayaa kugu filan oo waxa weye aad ku weesaysan kartaaye salaada ha ka tegin rawaahu lbukhaari imaamu lbukhaari ayaa marka saas ku wariyey ha imaamu lbukhaari ayaa saas ku wariyey waay laakiin imaamu muslimna waa wariyey oo riwaayadaha imaamu muslimna waa leeyahay sidaa daraaddeed marka xadiidka halkan sheekh wuxuu yihi rawahu lbukhaari imaamu lbukhaari ayaa wariyey macnaha marka xadiidka oo khulaasadiisu waxa weeye nabiga calayhi salaatu wasalaam ninkaa marka uu arkay oo aan salaadii la tu aan la tukanaynin salaadii ayuu waxa uu weydiiyey sababta ku kaliftay inuu salaada la tukan waa ninkaana marka cududaarkiisii buu sheegay wuxuuna sheegtay inuu janaaba ku dhacday oo uunan markaas salaadii tukan karin mana ogeyn ninkaani oo cilmi uma lahayn in ciidda lagu booraysan karo iyada oo jinaabo la qabo sida xadiidka camaar bay noo imaan doonta oo uu ku dhici doonto intuu isku junuubay oo uuna garanaynin inay booraysigu uu buuxin karo booskii qubayska ayuu markaa ciidda ku galgalan doonaa waynu arki doonaa laakiin saxaabigaana saas oo kale ku dhacday maadaama uuna garanaynin marka ayuu salaaddii geli kari waay kabacdina nabigaa u caddeeyey calayhi salaatu wasalaam oo yihi waxaa kugu filan ciidde calayka bisaciidi marka xadiis sunanku warinayaan baa isaguna caddaynaya oo abu daawuud iyo warinayaan qofka muslimkaa toban sanana ha noqotee macnaha muddo dheerba ha noqoto hadday rabtee haddii uunan biyo helin inuu booraysanayo oo ay ku filan tahay weligii hadduunan biyo helin macnaha waxaa laga ishaarayaa macnaha muddo dheerba ha noqoto hadday rabtee marna salaadii looga tegi mayo biyo ma haysto waa la booraysanayaa culummaduna waxay yidhahdeen marka booraysigu laba qof unbuu waxa weeye u waajibaa oo u bannaan yahay qof biyo waayey taasi waa midda ay ku soo degtay aayaddu oo waxa weeye fain lam tajiduu maa'an fatayamamuu saciidan tayiban qofka labaad waxa weeye biyihii waa heli karaa laakiin cududaar wuxuu haystaa uuna biyihii isticmaali karin waa xanuunsan yahay xubnihii loogu talagalay in weesada la mariyo ayaaba jiran haddii biyihii loo dhoweeyana dhibaatoo ka qaadayaa sidaa daraaddeed waxa u bannaan isagoo bararkaa iyo dhibaatadaa iska celinaya inuu iska booraysto ayaa u bannaan bay dhaheen culummadu waayo diinteenna wax walba oo xaraja kor bay u qaadaa lama raba markaa in la isku dhibo ee wixii in cilmi loo yeesho la barto ayaa ayuunbaa la rabaa maxaynu ka faa'idaynaa marka xadiidkan fawaa'idda xadiidkan laga qaadanayo waxaa ugu horeysaa tayamumku inuu gelayo booskii biyaha haddii qofku uu waayo biyo ama ha noqoto markaa weesadii ama ha noqoto jinaabo labadaba inuu gelayo oo booskii biyaha tayamum baa gelaya oo ciiddaa ku filan ama sifadiisa iyo qaabka loogu booraysanayo xadiidka soo socda ayaa inoo sheegi doonao camaar oo xadiidkan ku xiga waxaynu kaloo ka faa'idaynaa faa'iidadan labaadn ka faa'iidayna waxa weeye tayamumku ma ahaanayo ilaa qof biyo waayey ama cududaar sharciya oo uu waxa weeye samayn ka waayo biyihii labadaa qof unbay u bannaan tahay midda saddexaad waxaan ka qaadanaynaa waxaa habboon hadduu arko qofku qof waxa weeye taksiir ku dhacay oo cibaadadiisi uga tegey ama waxa weeye wax loo baahnaa inuu sameeyo aan samaynaynin inuuna durba ku inkirine inuu weydiiyo oo yidhaahda sababta kugu ka dhistay inaad salaadii ka tegtid maxay tahay sidaa nebiguba u weydiiyey calayhi salaatu wassalaam waxaanu kaloo ka qaadanaynaa xilligii nebiga calayhi salaatu wassalaam saxaabada haddii qof wax la soo gudgoodaadaan waxa weeye wuu ijtihaadi jiray oo sida ugu wanaagsan buu fiirin jiray kabacdi markaa haddii ay sax tahayna hadda nebigaa wuu iqraarin jiray oo takriir baa la yidhaahdaa oo sunaha nebiga ka mid tahay haddii aana saxayna nebiga calayhi salatu salaam baa u caddayn jiray oo waxa weeye sida saxda ah tusi jiray marka xadiidka labaad oo baabka waa xadiidka asaabic wathalaathuun waa xadiidka soddon iyo toddobo waa xadiidkii camaar oo aynu soo ishaarnay wuxau yihi mualifku can camaar ibni yaasir radi allahu canhu radia allahu canhuma camaar isagii aabihi waa saxaabi saxaabiyalwa camaar ibni yaasir radia allahu canhuma waa reerkiu nabigu yihi isbiruu aala yaasir fa ina mawcidakum aljanna aabihii iyo hooyadiba waxa way dileen camaar ibni yaasir radi allahu canhuma qaala waxau yihi bacatanii bacatanii annabiyu sala allahu alayh waali wasalam bacatanii waxaa i diray annabiyu sala allahu alayh waali wasalam nebiga ayaa dan ii diray fii xaajatin dan buu ii diray fajtalabtu waan junuubay waan isku junuubayoo habeenkii markuu seexday ayuu isku junuubay falam ajid ilmaa biyana ma aanan helin biyo ma aanan helin aan ku qubaysto fatamaraqtu fi saciidi waan galgasho waxaan ku galgashay fatamaraqtu waxaan ku galgashay fi saciidi ciidda ayaan ku galgashay kamaa tamaraqu daabba sidaa daabadu ay u galgalato siday xooluhu u galgashaan oo geela iyo lo-da iyo dameeraha iyo ay u galgashaan oo ciidda ay isugu rogrogaan ayaan u galgashay sababtu maxay taa u galgalanayo wuxuu haystay fain lam tajiduu maaan fatayamamuu saciidan tayiban wuxuu tiri markaa haddii qubaysku ahaa in jirkoo dhan biyo lagu shubo hadda tayamumkuna marka waxau noqonayaa jirkooda in ciiddii lagu sugo saasu halkaas ka khiyaabka ilan ma odan ogeyn qofku hadduu jinaaba ku dhacdo qaabka uu dooraysanayo saa daraaddeed buu jirkiisii odan ciid buu ku sugay wuxuu yihi fatamarabtu waan galgashay kamaa fi saciidi ciiddaan ku galgashay kamaa tabaraqu daabba sidaa ay daabadu u galgalato waa tukaday kadacdina nabigaan u yimid uma ataytu nabiya sala allahu alay slam nabigaan wi fadakartu dalika waan u sheegay fadakartu dalika lahu arrintii baan uga warrab oo waxaan idaasaa igu dhacday saasaana sameeyey faqaala waxa yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam inamaa kaana yakfiika an taqula biyadayka haakada nabiga calayhi salaatu wasalaam labadiisa gacmood buu kor qaaday oo calaacalaha intuu qiblada u jeediyey iyo inamaa in kale maaya kaana waxaa kugu filaa yakfiika kaana yakfiika waxaa kugu filaa an taquula ay an tafcala wey inaad samaysid biyadayka labadaada gacmood haakada sidaas oo kale ta gacmaha kor ugu qaadid oo qiblada u jeedid uma daraba waxa uu ku dhuftay labadiisii gacmood waxa weeye biyadayhi alarda uma daraba biyadayhi alarda dhulka ayuu ku dhuftay labadiisii gacmood darbatan waaxida hal mar buu ku dhuftay kor buu ga soo qaaday uma masaxa shimaal axaadiidda qaar baa cadaysay ayuu iska yiina wuu afuufay oo waxa weeye dhagxan iyo adeex soo raaceen uma masaxa shimaal cala alyami wuxuu ku masaxay bidixdii midigta wa daahira kafayhi iyo waxa weeye labadiisa kab dushooda wawajahu iyo wejigiisa intaa ayuu masaxay marka xadiidkan wuxuu waadi inooga dhigay kayfiyada iyo qaabka loo dooraysanayo ayuu caddeeyey oo inoo waadiciyey macnihiisa guudna waxa weeye oo inoo sheegayaa camaar inoo caddeeyey inuu nabiga calayhi salaatu wasalaam u diray dan weliba axaadiisa qaar baa cadaystay oo cumar ibn khadaab iyo isagaa wada socday baa layidhi oo zake iyo waxbaa loo diray inay jamcu zakaat calaa kulli xaal marka wuu junuubay markuu isku junuubayna biyo ma helin markuuna biyihii helinna wuxuu u fakeray maxaad samaysaa salaadii kama tegi kadib allayna marka aayadii waa tiqiinay tayamumke waxa weye ma haddii weerse markii la waaye la tayamumi jiray oo waxa weeye xubnihii waxa weye weersada la dooraysan jiray alayla marka jidkaagoo dhan gaarsiiyo waa inaad wada qubaysato ciidda ku qubaysat ijtihaadkiisi halkaasuu la maray laakiin ma asiilinoo waxa weye nabigaa u caddeeyey calayhi salaatu wasalaam kadacdi markuu nabigu u yimid oo arrintuu u sheegay oo saxaabada caadadooda waxay ahayd hadday wax sameeyaan mar alla markay nabigu u yimaadaan bay u sheegi jireen saasay igu dhacday saasaana sameeyey waxaa xal ah markaasaa nabigu u caddeeyo baray callamahu marka wuxuu baray kayfiyada iyo qaabka tayamumka loo samaynayo markaasu wuxuu yidhi innamaa yakfiika an taquula ay an tafcala oo qawlka ficil baa loo jeedaa markaa ila gacmuhu wax ma dhahaane waxaa loo jeedaa inaad samaysid gacmahaaga sidaas oo dhulka ku dhufatid culammadu marka waxay isku khilaafeen halkan qawlkan uu yidhi inamaa yakfika an taqula biyadayka haakada uma daraba biyadayhi alarda darbatan waaxida hal mar buu dhulka ku dhuftay uma masaxa shimaal cala alyamiin bidixdiibuu ku masaxay midigti wa daahira kafayhi iyo labadiisa kaf wa wajhahu halkaa marka khilaafku waxa uu ku jiraa waa la isku waafaqsan yahay in waxa weeye la masaxayo gacmaha iyo wejiga khilaafkuma jiro laakiin khilaafku wuxuu ku jiraa oo axaadiis daciifa qaarkood daliishadeen culammada ma hal mar baa dhulka lagu dhufanayaa ciidda oo ku filan mise laba jeer oo marka inta lagu dhufto oo gacmaha la marmariyo miyaa mar kale lagu dhufanaya haddana wejiga la marinaya taasaa la isku khilaafay qolada markaa yidhi waa lama darbo sida shaaficiyada u badan yihiin xadiid daciifa oo imaamu taariqudni werinayo oo odhanaya atayamumu darbatani darbatun lilwajhi wa darbatun lilkafayni waxa lilyadayn ila almirfaqayn xadiidkaa waa daciif sunan taariqudni ayaa waxa weeye ku soo arooray waana xadiid daciifa sida culamadana caddeeyeen sheekh albani raximah llahu tacaala iyo keyrkiiba xadiidkaa daciifkaaba marka qaar ku tageen oo waxay yidhaahdeen waa in laba jeer lagu dhufto lakin jamhuur lculamaa wa minhum imaamu axmed wa minhum alawsaaciy imaam alawsaaci wa isxaaq ibni raaweh wa ahlulxadiid oo dhan aktarkooda waxay ku tageen tayamumku inuu yahay sida xadiidkan camaar uu sheegay hal mar baa dhulka lagu dhufanaya halkaa mar ayaa lagu masaxayaa markaa gacmaha iyo waxa weye wejiga ama axaadiista iyo aahaarta ay daliishadeen qolada odhanaya laba jeer baa lagu dhufanayaa fa kulluhaa daciifa waa waxaan sugnayn oo wada daciifa oo waxa waxba laga soo qaadinay qaala ibn cabdilbari raximah llahu tacaala waxa uu yidhi aktaru alculamaa aktaru alaafaar buu yidhi almarfuuca can camaar darba waaxida axaadiista camaar laga wariyey oo xadiidkan ka sheekay xadiidkan weeye duruqdiisa oo dhan waxaa ku soo wada aroortay inuu hal mar nebigu ku dhuftay hal mar amaa labada waxa sheegay fa kulluhaa mudqariba buu yidhi waa daciifa wey imaam almaqrib alxaafid ibn cabdilbar waxa uu leeyahay axaadiista labada darba sheegaysa kulligeed waa daciif wax ka suganna maleh xadiidka saxiixa bukhaari iyo muslim iyo ay wariyeen waxa weye waa darba waaxida hal mar baa dhulka lagu dhufanaya wa qaala ibnu daqiiq alciid raximah llahu tacaala waxa uu yidhi tayamumka waxaa ku soo arooray laba jeer inay tahay midi wejiga midna kafeenkay ay tahay laakiin isaguna waa daciifiyey middaa labada jeera wuu daciifiyey haddaba madhabka saxiixa oo qowlka saxiixa culamadoo dhan ay ku tageen oo saxiixa sida uu imaam alkhataabiba uu yidhi qaar baa ku tegay culimmada labadaas qowl oo ah in laba jeer qowlkaas ah in laba jeer lagu dhufanayo waana daciif culimmadoo dhan markaa madhabka saxiixa oo axaadiista daahirkeeda ay keenayso waa hal mar wey marka khulaasadu waxa weeye sida axaadiista kalada cadaysay oo riwaadaha kale bismillahi baad odhanaysaa intaa niyeystay bismillah dhaadid ila weesada bisinkaa laga bilaabi jiray labadaada gacmood baa saa kor u qaadaysaa bismillah dhulkaa ku dhufanaysaa hal mar waa ka soo qaadaysaa gacanta bidixda ayaa midigta ku masaxaysaa markaasaa labada kafayn dushoodana saa iskugu masaxaysaa kabacdina wejigaa ku masaxaysaa waa wada iska qabtaa haddaad jinaabo ka qubaysanaysidna waad ka qubaysatay oo salaadii cibaadadii waa ku banaan tahay markaa wax kale aad u baahan tahayna ma jirto markii aad biyo heshidna biyihi aad isticmaalay xadiidka marka fawaa'idda aan ka faa'idayna waxay tahay atayamumu lilgusli min aljanaaba qofka janaabo ka qubaysanaya inuu booraysigii hadduu biyo waayo waa isticmaali karaayo way u banaan tahay waxaynu kaloo ka faa'idaynaa tayamumku inuu yahay wejiga iyo labada kas inuu yahay waxaanu kaloo ka faa'idaynaa sifada iyo qaabka loo samaynayo sida xadiidku sheegay inuu yahay hal darbo oo markaa waxa weeye la marinaayo gacmaha iyo wejiga taas ayaynu ka faa'idaynaa waxaynu kaloo ka faa'idaynaa inay saxaabadu ijtihaadi jireen ijtihaadkoodaasna nebiga ayaa markaa kabacdi u caddayn jiray wixii khalada iyo wixii saxa waxaynu kaloo ka faa'idaynaa qofkaa ijtihaaday cibaadadii soo celi lama dhihin oo salaadii soo celi lama dhihin sidaa daraaddeed markaa wixii ka dambeeya unbaa qofkii la barayaa taasuuna horey ugu soconay alxadiidu athaamin wahalaathuun xadiidka soddon iyo sideed عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري وجابر بن عبد الله بن حرام أبيه الأحد بالودي oo shuhadaa uxud baabiyey ka mid yahay isaga aabiheba waa laba saxaabiwa radi allahu canhuma waxau yidhi ana anabiya sala allahu calay wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi uctiitu waxaa la isiiyey khamsan shan arrimood ay shan arrimood oo aniga la isiiyey cid ila wadaagta male lam yucdahunna lama siinin axadun qablii ay nebiyun qabli weeye macnuhu axadka waxaa laga wadaa ay nebi iga horreeya lama siin shan waxyaalood oo aniga la isiiyey khasaaiska nebigii waa ka badan yihiin shan arrimood laakiin shan buu xadiidkaani sheegay culammada qaar baa dhowr iyo labaatan gaarsiiyey marka wuxuu yidhi ucditu waa la isiiyey khamsan shan arrimood lam yucdahunna lama siinin axadun qablii aan la siinin nebi aniga iga horreeyey shantaa maxay yihin kow midda ugu horraysa nusirtu waxaa laygu gargaaro ilaahay igu gargaaray birucbi argagax baqdin macnaha cadowgiisi inay baqaan masiirata shahrin meeshii bil loo socdo iyadoon la gaarin anoon waxa weeye gaarin cadowgayga jooga meesha bil loo socdo halkaas ayay baqdin ilaahay ku ridi jiroo markay maqlaan nebi maxamed iyo saxaabadiisiiba idin soo aadaya ayuunbay kala carari jireen oo baqdin geri jidhay marka rucbigu waa cabsida iyo argagaxa marka nusirtu waxaa laigu gargaaray birucbi argagax oo ilaahay baa igu gargaaray cadowgeygi in argagax uu ku dhaco sanulqi fi quluubi aladiina kafaruu rucba ilaahay baa yidhi oo cadeeyey fii suurati anfaal waxaan ku ridaynaa kuwii gaaloobay qalbigooda argagax iyo cabsi marka nusirtu waa laigu gargaaray ilaahay baa igu gargaaray birucbi argagax iyo baqdin masiirata shahrin meel bil loo socdo oo nebiga madiine markuu joogo meelaha ugu fog bay daheen culummadu oo cadowgiisa uu la dagaalamay ay deganaayeen bil baa loo socon jiray sidaa daraadeed bay kulligood cabsi iyo baqdin ayaa ku dhici jirtay wa jucilat taas marka waxaa looga hadlaa kitaab uljihaad marka joogo wa jucilat waxaa la ii yeelay lii aniga alard dhulkii waxaa la iga yeelay wa jucilat liya alardu masjidan wa tahuuran dhulkiina waxaa la iiga dhigay aniga masjidan ay mawduc mawdic sujuud macnaha meel makaanu salaa baa la iiga dhigayo meel alla meeshii dhulka ka mida waa ugu tukan karaa weeye wa tahuuran ciiddiina waxaa laiga dhigay inaan ku weeso qaadan karo marka labadaas arrimood oo hadda la siiyey oo ah in ummadaani qofku meel alla meeshuu maraya salaada ugu ansaxayso haddayna meeshaa najaaso ahayn uuna ciid alla ciidu arkana ku dahaaro qaadan karo ummadihii hore ma haysan oo ummadihii hore meelaan kiniisadda ahaynna salaada ugama ansixi jirin mana ay ku weysaysan jirin waxaan biyo ahayn oo ciiddu ugama ansixi jirin nebigu wuxuu yidhi fa ayumaa rajulin nin walba qof walbaa laga wadaa rajulku rag iyo dumarba wey waa qof baa laga wadaa rajulka fa ayumaa rajulin min ummatii qof walba ummadayda ka mid adrakathu salaatu salaadii waktigiisi uu soo haleesho adrakathu salaatu salaadu ay soo haleesho ay waktigii salaada hadduu galo meeshuu doona ha joogee falyusalli ha tukado ilay masaajid bay meel walbana u tahay hadduunan biyo haysana dhulkuu ku boorsanayaa waana tukanaya wa uxillat waxaa lai xalaaleeyey liya alghanaa'im hanaa-imtii baa lai xalaaleeyey wa uxillat waa lai xalaaleeyey lii aniga alghanaa'im hanaa-im waa xoolaha jihaadka lagaga furto gaalada ayaa lai xalaaleeyey ummadii hore xalaal uma ahayn oo nebigaaba sheego wataa nebigu wuxuu yihi walam taxil looma xalaalaynin liaxadin qablii cid aniga iga horreysay oo waxay ahayd ummadii hore qaniimada markii ay gaalada ka adkaadaan waa la aruurin jiray meel baa la dhigi jiray dab baa imaan jiray samada ka yimaada waa la gubi jiray saasaa lagu garan jiray in ilaahay ka aqbalay camalka ay sameeyeen laakiin ummadan waa loo xalaaleeyeyo cuna baa layihi fakuluu mima qanimtum xalaalan tayiba وأعطيت وحليسي الشفاعة أي الشفاعة العظمى شفاعة ويلدوة والمقام المحمود ومدي لا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وشفاعة العظمى بالإرادايو ومدى نبي عليه الصلاة والسلام وكل شفاعة قادايو ومدى ما أنت قيامة عرفتك لتاقيه يدواتها وكل شفاعة قادايو تاسع إلى شفاعة العمر قال وحو يلمد الشعب وكان النبي نبي يدي يقول نبي وحو أها يبعث واللو درشري ووحو إلى وحو درشري إلى قومه خاصة قوم كيسا لو درشري هذا النبي الله موسى إيه حب إسرائيل هو درك وما به الكلام وما درك وسيدراد نبي الله خبر واجب كما إنه raaco oo waxa weeye reer barisaa ka mid ma ahayn marka ummadii nebiyadii iga horreeyey nebi kasta waxaa loo diri jiray qoomkiisa khaasatan ayaa loo diri jiray sidaa daraaddeed bay dhici jirtay hal cilmi laba nebi saddex nebi inay soo baxdo wa bucistu aniga waxaa la ii diray ila annaasi kaafatan ummadoo dhan baa la ii diray qul yaa ayuha annaasu inii rasuulu llahi ilaykum jamiican وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا هذا مركز النبي عليه الصلاة والسلام النبي يقول كبري هايو وحاولوا دري أمة ضن إلى قيام الساعة أمة محمد بالإرادة أي أمة الدعوة وإن رميين أمة الإجابة حديث كان مركز موضع الشاهد كالواقع هاي وحاوليه وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي تولد هو حديث كباب كان وحلوك يا معنى يسود أنه وحوى شن الرموت بإنوش يغي مدى الله ريسا وإما لغلوه قرقاري إلهي قرقاري ومصر يقول أسيي وكل أيدي إنه وحوى قاربي كعب صدام daraaddeed bay baqi jireen oo meel walba argagaxgeli jireen carari jireen midda labaadna waxa weeye waa midda mawdic shaahidke ana allaha subxaana watacaala allah nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu u xalaaleeyey waxa weeye dhulka in lagu tukado oo ummaddan masaajid dhulkao dhan baawa meel walba oo aad soo gaartid ayaad ku tukanaysaa waa kala fadli badan karaanoo masaajidkii loogu talagalay oo waxay yidhahdeen culummadu masjid asalkeeda waxaa la yidhahdaa saddex arrimood oo markay fasirayaan wa ana almasaajida lilahi falaa tadcuu maca allahi axada dhulka oo dhan waa masaajid waa caam wey meel kasta waad ku tukan kartaa ilaa meeshii najaasaa mooye ama meeshii shirki lagu sameeyo labadaa meelood baan banaanay iyo qabuuraha qabuuruhu ma banaana meelaha najaasada waxa weeye musqulaha iyana ma banaana meelaha shirkiga lagu sameeyo oo fi makaanin yucbadu gayr allah meeshii ilahay waxaan lagu caabudana ma banaana amaa dhulka oo dhan waa ku banaan yahay banaankaadoo iska maraya dariiqaas ayaad waxa weeye dhinac inta u leexatid ayaad figa tukanaysaa haddayna meeshu markaa najaasa ka muuqan haddii aad biheydidna waad isaga booraysanaysaayoo warkaasoo waxa weeye wa waa uhuuran ba waxaa layga dhigay waa dahuuran jucilat liya alardu masjidan wa dahuuran ila ciiddaana lagu tukanaayo carabiga loo jeeda waa ciidda laakiin xadiidka imaamu muslim riwaayadiisa ayaa waxay odhanaysaa wa turbatuhaa turbadeeda turbana ciiddaa khaas loo yaraada marka xadiis axaadiistaa kala cadaysay macnaha loo jeeday inuu yahay ciidda waxaa loo jeeda marka waa ciidda ma aha geedaha iyo waxa weeye dhagxanta iyo ma aha marka fa ayumaa rajulin adrakatu salaa qof walba oo muslima rajulka looga jeeda dumarku ka bixinaya waa ku jira rag iyo dumarba waa ku jiraan qof baa loo jeeda adrakatu salaa salaadii ay soo haleeshay oo waktigii salaada la gaaray falyusalli ha tukado oo macnaha salaadiisii ha tukado waaka waa amar oo waxa weye salaadii marnaba lagama tegi karo waayo axaadiis kalaa cadaysay salaadu laba arrimood un baa looga tagaa imaa inay hurda kula tagto imaa inaad ilowdid wax kale salaada cududaad kala male marka biyaan waayo ma idan kamid oo ciid lama waayo meel walba aad joogtid ciidda waa taallaa oo ciid lama waayi karo waayo dhulka meewada ciid wa marka cududaad kala male masaajid baan waayo ma idan kadib oo meel walba waa ku masaajid oo waa ku tukan kartaa marka ilaahay baa inoo fidneeyey waatuu ilaahay aayado badan inugu yidhi yuriidu allahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusra marka diinteenna ilaahay waa inoo fidneeye aynu ku dadaalno sidaynu uga imaan lahayn midda saddexaad waxa weeye haniimada in laynoo xalaaleeyey oo nabiga calayhi salaatu wasalaam ummadihii hore oo ummadeenaan ka horreeyey ee nabi maxamed ka horreeye xalaal uma ahayn oo sidaa saxiixa inaynan xalaal u ahayn ama inaga ummadeena waa laynoo xalaaleeyey oo fii suurati amhaal baa ka sheekaysa oo waadix ka dhigtay waana laynoo xalaaleeyey fasiluu mima hanimtum xalaalan qayiban haniimana waxaa la yidhaahdaa wixii gaal muxaariba oo kula dagaalamaya oo jihaad ku wada jirtaan waxa weeye lagaga adkaado oo laga furta ayaa la yidhahdaa haniima lama yidhaahdo qof muslima xoolo laga qaatay weligood haniimo ma noqdaan dagaalka kastaana ka dhexeeye midda afraadna waxa weeye nabiga calayhi salaatu wasalaam in la siiyey ashafaacatu alcudma waa maalinta yowma alqiyaama waa maalinta nebiyada oo dhan nebi kasta odhanayo sida carafaadka lagu taagan yahay qoraxda markay ku wadaato sida xadiidka shafaacada dheer loo cadeeyey ayay ummadda waxay odhanayaan nabiyullaahi aadan bay u tegayaan noo shafaaca qaad markaasuu wuxuu leeyaa nafsii nafsii waxay sheegayaan ilaahay inuu gacantiisa ku abuuray inuu malaa'igta u surjuudiyey fadaaishiisii bay sheegayaan noo shafaaca qaad markaasuu leeyaa nafsii nafsii naftayda naftayda ilaahu aniga i badbaadi idhaabuu ilaa ibraahim nabiyullahi ibraahim baa loo tegayaa wuxuu leeyaa nafsii nafsi nabiyullaahi muusa loo tegayaa wuxuu leeyahay naftii naftii ilah aniga badbaadi nabi ciisa loo imaanayaa naftii naftii buu leeyahay nebi maxamed baa loo imaanayaa aakhirka markaasuu leeyahay ana lahaa tan anaa leh markaasuu imaanayaa taxta alcarshi ilaahay buu sujuudayaa ilaahay buu baryayaa markaasaa waxa weye ilaahay odhanayaa irfac ra'saka madaxaada kor u qaad waxa weeye weydiisada xaris waa lagu siin shafaaco qaad waa laga shafaaca aqbalin markaas waxa nabigu shafaacada qaadayo ummadan ilaahay kala dareeri markaasaa bilaabanaysaa waxa weye kala xukuminay marka shafaacatu lcudmaa baa la yidhahdaa oo ummadoo dhan bay xusaysaa wax walba oo noola duriyadda nebi aadan oo halkaa lasugu keenay kii ugu horreeyey kii ugu dambeeyeyba ayay shafaacadaasi khusaysaa midda ugu dambaysana waxa weeye nabiga calayhi salaatu wasalaam nebiyadii ka horreeyey nebi walba qoomkiisa loo diri jiray laakiin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam qoomkiisa keliya looma dirin waxaa loo soo diray ummadda oo dhan mid cad iyo mid maluuba waxa weeye ilaa qiyaama saaca ayaa loo soo diray bal jinni iyo insiba waa loo soo diray oo waxa weye xataa jinnigu waa rumeeyeen oo waxa weeye aayado badan oo qur-aan ka sheekeeyay fii suurati aljinni iyo axqaaf iyo aakhirkeeda marka waxa weeye jinni iyo insiba waa loo soo diray قل يا أيها الناس رسول الله إليكم جميعا أنا إلهي أسر دفك وأنا الرسول كل يوم لديك صدري وإذ قال أنا قال إيما صدري وحن كتائنا لك حديث كان وحن قعدنا إنا نبي عليه الصلاة والسلام فضائشي سيئي وراجيسة أنا قعدنا إنا وحيانا بنا خصائص وقارة أو لهذا أهنتاني كم ساي wayna ka badan tahay intaanoo khasaaisu nebiya culamada kutub ay ka qoreen oo waxa way ka fara badan tahay shantaan laakiin xadiidku shantaanu sheegay waxaynu kaloo ka taayinaynaa shanta arrimood oo xadiidku sheegayba waynu rumaynaynaayo waynu ictiqaadaynaa waanaan aaminayna waxaynu kaloo ka taayinaynaa qofka muslimkaa meel walba uu joogo waa macalshaahidke inay dhulku masaajidna uu yahay oo uuna ku dahaaro qaadanayo ku boodaysanayo oo waxa weye uu saas ay u bannaan tahay salaadana uuna ka tegaynin waxaanu kula ka faa'idaynaa qowluhu ayumaa rajulin macnaha loo jeeda ma aha ragga keliye ee waxaa loo jeedaa jins alinsaan qof walbaa loo jeedaa ee ma aha macnaha loo jeedo in ragga keliya laga halkaa marka aan imaanay baabu tayamum waxaan ku daraynaa marka baabka toddobaad oo ah baabulxayd mana badno axaadiisiisu kitaabu tahaarana baabkaana ugu dambeeya marka horaynu israacinaynaa insha allahu tabaaraka watacaala baabulxayd xaydku waa dhiigga dumarka ku dhaca asalkiisana waxaa la yidha waa dhiig ka yimaada gabadha riximkeeda qofka dumarkaa riximkiisa ka yimaada marka hore haddii waxa waxay yidhahdeen culimada haddii ay maaragtay gabadhii uur yeelato wuxuu isku bedelaa markaa waxa weye maaragtay inuu ay hadhow caano u bedelmayo oo maataa ay caana soo gelayaan ayuu u bedelmaa meesha xaydku ka imaan jiray ilmaha markay naaska nuujinayaan iyo waad aragteen maaragtay xayd kuma dhaco haddayna markay gabadhii uur lahayn xaydkaana imaanaya muddadii waxa weye dee bil walba mar ama laba qofka oo ku dhacada ayuu imaanaya axkaam buu marka leeyahay oo la xiriirta kitaabu tahaara oo cibaadada la xiriirta waayo gabadha haddii ay xayd qabto lama ogola inay salaa tukato oo waxa weye xaaraan bay ka tahay ma soomi karto ninkeedu uma dhawaan karo oo jimaac uma sii karo waxa weye marka arrimaha noocaas oo dhan ayaa la xiriirta oo waxa weye maaragtay baabka loo keenay xadiidka marka axaadiistayda agteenaa ka sheekaynaysa alxadiid ataasic wathalaathuun waa xadiidka soddon iyo sagaal an caaishata radi allahu canha caaisha radi allahu canha waxay tiri ana faatimata faatima bint abi xumaysh gabadhaa la yihaahdo ayaa saalat nabiy sala alla al slam nabigay weydiisay oo su-aasha aday nebiga u jeedisay faqaalat waxay tiri innii istaxaadu waxaa dhabar furan baa igu dhacay oo macnaha waa dhabar furan baa igu dhacay oo waxa weye dhiig baa iga socdo oo falaa adhuru daahirba ma noqdo macnaha dhiiggayga ma joogsado marka mustaxaadana waa dhabar furanka xaydna waa bisha caadiga xaydka ku dhaca marka kale waa xanuun oo mustacaadada xanuun baa keena laakiin xaydka xanuun ma keene oo wax caadiya falaa adhuru daahir ma noqdo afa adacu salaa salaada maka tagaa rasuulka ilaayo salaada ma iska daaya waayo waxay ogeyd xaydka inaan salaada tukanin laakiin waxay tiri diiganaan joogsanayn oo dhaba furanka ah maxaan ka yeelaa salaadii ma iska daaya ha faqaala nabigu wuxuu yihi calayhi salatu salaam laa ha ka tegin salaada ha ka tegin sababtaa looga tegi waa maxay ina dalika irqun kaasi waa irqi wey waa hilib go-aye ma aha waxa weeye xayd ma aha oo mustaxaadada waa hilib go-a oo dhaawac gaaro oo markaa dhiigii iska socdo laakiin ma aha xayde ha ka tegin salaada walaakin hase yeeshee daci salaata salaada ka tag oo ha tukanin qadra alayaam maalmihii qadarkooda allatii maalmahaasoo kunti aad ahayd taciidiina aada xaydi jidhay ha fiiha waxaad samaysaa qiyaas bay ku soconaysaa maalmihii ay xaydku ku hayn jiray oo kale bishii hadduu shan beri ku hayn jiray ama mix ku hayn jiray ama toddoba intaasay dumarku u badan yihiine maalmihii aad taqaanay inay qof weyn yahay qofkaan loo taqaano xaydkiiye qiyaas ku soco oo maalmihii xaydku ku hayn jiray in u dhiganta ka tag salaadii kabacdina markaas uma qtasilii waa cumayso wasallii weesayso oo wasallii tuko uma qtasilii intaad iska dhaqdidoo qunaysatid wasalli tuka marka ha wa fii riwaayati riwaayad kale waxay ahayd walaysa bilxayd kaasi walaysa bilxayda xayda ma aha kaas faidaa aqbalat faidaa aqbalat alxayda faidaa aqbalat alxaydatu tatruki asalaa haddii xaydkii ku soo qaabilo maalmihii xaydku hadday ku soo qaabilaan salaada ka tag fa idaa dahaba haddii uu tagaa fa idaa dahaba qadruha intii u dhigmaysay haddii ay tagto faqsilii canki dama dhiigii iska dhaq wasallii tukanaqa xadiidkan markaa waxa uu ka sheekaynayaa xaydka iyo mustaxaabadii labadaba istixaab dabafurankii oo istixaaba iyo xaydkii labadaba u isku keena adeega marka inaynu si fiican ugu fahamno aynu si fiican ugu fahamno dumarka saddexdaa loo qaybiyaa marka ugu horeysa gabadh waxaa la yidhahdaa muctaaja waa gabadhan oo kale xayd baan u dheli jiray waa qof weyn way taqaanaa maalmihii uu xaydku ku imaan jiray bisha waxay taqaanaa waktigii uu kusoo beegnaa ayay garanaysaa intii uu berinayn jirayna way garanaysaa taasi waxay ku soconaysaa caadadeedii hore iyo waxa weye dhaqankii ay ahayd haddii dhabarko dhabarfuran inta ku dhaco isaga dhex darmadaan waxay ku soconaysaa qiyaasteedii mid kalena waxaa la yidhaahdaa nimangiisa waxay kala saaraysaa dhiigga dhiiggay fiirinaysaa dhiigga xaydku calaamadeedu yahay waa dhiiggadi madow oo ur leh dhiigga dhabarfurankuna waa dhiigga uurada meedid dhaawac gacanta kaa gaaro oo kale oo waxa weeye aan waxba lahayn hadday kala garato marka labadii dhulin labadaa dhiig bay kala saaraysaa oo nimangiisaa la yihahdaa oo labadaa dhiig markii ay aragtay dhiig madow oo urayana waa xayd bayleed markay aragto dhiig gaduudan oo waxa weye aan waxba lahayna waa dabafuran midna waxaa la yidhahdaa mubtadi ah waa gabadha yartaa oo markaa xaydkii ku bilaabmay markaasoo haddana ka khaldanay oo dabafurankii aba ku bilaabay maxaa la samaynayaa waxay ka qiyaas qaadanaysaa hooyadeed iyo habareeraheed iyo eedooyinkeed iyo ayay ka qiyaas qaadanaysaa ay ku soconaysa haddii marka gabadhan faatima waxay dhabafuran baa ku dhacay laakiin waxay ahayd gabar garanaysa xaydkeedii oo waxa weeye awal xaydkii ku dhici jiray markaasay nabiga u timid calayhi salaatu wasalaam markaasay waxay ku tiri rasuulka ilaahayow inii istixaabu dabarfuran ayaa igu dhacay oo dhiig baa iga socda afa abdacu salaata salaada maka tagaa hili waxay ogeyd in xaydka salaadaa la tukana qaala nabigu ina laa ha ka tegin ina daalika cirqun kaasi waa dabarfuranoo waa xidid go-ay ee ma aha xayd maxaa maxaa sameeyaa marka walakin daci salaata qadra alayaami alatii kunti taxiidiina fiiha maalmihii hore qiyaastaadii ku soco oo ayaamihii hore oo kale oo sidii awal waxa weye kugu dhici jiray hadduu shan beri kuhayn jiray shan beri ka tag hadduu lix kuhayn jiray lix ka tag hadduu toddoba kuhayn jiray toddoba ka tag hadduu bisha horaanteeda kaaga dhici jiray bisha horaanteeda ka tag hadduu bisha aakhirkeeda kaaga dhici qiyaastaadii hore ku socowi haddii marka aad saa ku socotid xilligaa salaada ka tag uma kabacdi markaa maalmihii markay dhammaadaan iqsilii canki dambi dhiiggii iska dhaq wasalli tuka marka ha intaad qubaysatid oo waxaa weye iqsilo adiga haddaan macnaha dhiiggi inta iska dhaq adigoo qubaysatid oo isdaahirisid leanna xayd baad waxa weeye ka qubaysatay tuka marka kadacdi markaa dhiiggaan dhabarfurankaada iska socdaa intaad iska dhaqdid oo mar walba istijuurtid ood iska dhaqdid weesaysatid tuka marka wa fii riwaayati riwaayad kale waxaa geeday walaysa bilxayda kaasi xayda ma aha fa idaa aqbalat fa idaa aqbalat alxaydatu haddii ay waxa weeye xaydadii xilligii xaydka haddii uu ku soo qaabilood waxay waktigii soo qaabishay fadruki salaad salaada ka tag fiiha faidaa dahaba qadruha haddii qadarkiisii tago oo todobadii beri dhammaataana shantii beri ama lixdii beri faqsilii canki dama dhiigga iska dhaq wasalli tuko ey marka hore haddii xaydkii tegay waa la qubaysanaya waa la isdaahirinayaa laakiin kabacdi haddii salaadihii la tukanayo mar walba way istijoonaysaa marka mustaxaabadu waxay kaga duwan tahay xaydada axkaam bay kaga duwan tahay mustaxaabadu waa tukanaysaa oo gabadha xaydka qabtaa ma tukato gabadha mustaxaabada ah soonkii waa soomaysaa gabadha xaydka qabtaba sida soomi mayso oo waxa wey waa la garanayaa gabadha mustaxaadada ninkeedu waa u banaan tahay laakiin midda xaydka qabta uma banaana gabadha mustaxaadada ah salaad kasta waa u wasaysanaysaa waana istijoonaysaa oo waxa weye taasay iyaduna xukunkaasayna leedahay waxaa kaloo u banaan salaadaha inay jamciso duhur iyo casar maqrib iyo cishana jamciso ayaa u banaan oo waxa weeye sida axaadiistay hor imaan doontaa waxaan ka faa'idaynaa marka xadiidkan oo inoo caddeeyey inay farqi u dhaxeeyo dami lmustaxaada wa dami lxayd sabada xaydku ku dhacay gabada mustaxaadadaa inuu farqi u dhaxeeyo oo axkaam u dhaxayso oo ayna shaqo isku lahay oo aan la isku khaldin waxaynu kaloo ka faa'idaynaa gabadha mustaxaadada ee dhiiggan dhabarfuranka ah salaada ma manciyo soonka ma manciyo jimaac ma manciyo qur-aan inay akrida ma manciyo wax walba way u banaan tahay oo waxa weye waa qof daahira laakiin dhiiggan xanuun baa keenay hadda haddana waxa weye haddii dhakhaatiir iyo waxdaweyn karaan dhakhaatiirta ula tegaysaa oo waxa weye waa xanuun ku dhacay weeye ama gabadha xaydka qabta iyada waxaasoo lou dhawaan mayso badhada ka maray waxaanu kaloo ka faa'iidaynaa qiyaas bay samaynaysaa hadday qiyaasan karaan way qiyaasanaysaa hadday dhiiggii kala saari kadhana dhiiggii bay kala saaraysaa oo waxa weye saas ayay ku soconaysaa xadiidka athalaathuun oo waxa weye xadiidka soddonaad waxaan leeyahay alxadiidka arbacuun xadiidka afartanaad waxa yiri عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة أم حبيبة استحيضت وهي نبرتهم بأصبعي استحيضت سبع سنين تضربتنا أي تعريض نبرتهم فيها فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لا لويديتي هو حوالي أرنت أسوح وكتمون لهي أي رسولك إلى ويديتي عن ذلك عنك فأمرها وهو أمري أن تغتسل إلى قويسته أي أمري أي لكل صلاة لكن سنة صحيحة وهي غسل لكن كل صلاة نبغ ما أمر عليه الصلاة والسلام والرواية سنة إمام مسلم أولمي ولفظ بقوياي فأمرها أن تغتسل فكانت وحي أحد تغتسل مد قبيستا لكل صلاة صلاة والبا مد هناك ما أمر الصلاة والبئر قبيسته أولا يري نقول عديي قبيسة أو وحي جديك حيث وحي قبيسة لكن مستحالي ليغا مبصرنكو يسمو ما يجري أن صلاة بالله قبيسته لكن قصة هذه هو سوى فقال متى رواية رواية صلاة فكانت تغتسل لكل صلاة لذا الله دورتي inay salaad walba ku qubaysato laakiin nabiguma amrin faqaala wuxuu yihi hada irqun irqi wey fakaanat waxay ahayd maxamida tagtasilu mid qubaysata likuli salaati salaad walba inay qubaysan jire salaad walba u qubaysan jire taasi marka waayada iyo ijtihaadkeeda iyo dadaalkii ay samaysay oo dahaarada ku xool dheeraanaysay laakiin nabiga ma amrin calayhi salaatu wasalaam mana ku waajibin inay salaad walba u qubaysato laakiin inay salaad walba dhiiggii iska dhaqdo oo istijuuto oo waxa weye saas samayso taas ayaa laga raba haddaba culimadu waxay isku khilaafeen gabadha mustaxaadada ah salaad walba ma qubaysanaysaa mise ma qubaysanayso jamhuurul culamaa waxay ku tageen waxa weeye inaynan qubayskaasi waajib ku ahayn oo waxa weeye culimo badan oo selafkii cali bin abi aalib iyo cabdullahi bn cabbaas iyo caaisha iyo a'imaduna sidoo kale abu xaniifa iyo malik iyo axmed iyo ay ku tageen inaynan waajib ku ahayn inay salaad walba u qubaysato ee waxaa waajibka ku ah waa inay dhiigii iska dhaqdo oo ay waxa weeye istishooto leanna waa waxaan joogsanaynin hamaa ficilkaan iyado ay samaysay waa ficil wanaagsan oo iyada qofkii awooda u kala dayarayo haddaba marka waxaynu ka faa'ideynaa inay dhiigga iska dhaqayso haddii ay markaa xilligii xaydku ka dhamaadayna hadda xaydku waa ka qubaysanaysa حديثك الحادي والأربعون عن عائشة رضي الله عنها وحديثك أفصل يقول قال عائشة كنت دار عائشة هي أغتسل وأكون بيسنشر أنا أريق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي لبغى يدها وأن كنت بيسنشر من إراء واحد هلوين وأن قعلها بطفل الرواية العديدة gacmaha magardarsan jira kullaa naqtarifu ayay tiri gacmaha gardarsan jira min ilaa waaxid kinaanaa junubun bay tiri labadayduba jinaabaan u qabnay labadayduba anagu jinaabo qabna ayaanu hal weel intaanu dhexdeeda dhiganno daandi biyo ah ama shay biyo ku jiraan ayaanu ku qubaysan jirnay oo gacmaha gardarsan jirnay waay wa kaana waa xukunka koowaad oo xadiidku sheegay وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني ويأمر شيء فأتذر وانقمتن شيء كنت على إزارك وانقمتن شيء مرة انقمتن شيء فيباشرني شركه شركي تأستانن شيء يباشرني على مدقه مركا يرى شيفان وشركه لي وقاوين لنا بشر استعبان أيام وأنا حائل أرض أو حيد قبا وحكم كلمات وحديث كشاري وكان يخرج صوب الانشري رأسه مدهيس أي صوب الانشري إلي حاجة يؤسر بالانشري وهو معتكف الإسر المساج تقوع تكافية فأغسره يرد في الشري وأنا حائز أنا حائد قرى وحكم تصدحات حديث كان يصدح جملية يدعو مرة حكم كارك هلويسا هل مدبع مركة اه inaa khuseeya oo baabkan dahaarada khuseeya waa jumlada ugu horeysa waa jumlada koowaad oo ah kuntu aktasilu ana wa rasuulu llahi sal slam min inaa'in waaxid kinaana junubun waa jumlada nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo caaisha labaduba iyagoo jinaabo qaba ayay waxay ku qubaysan jireen hal weyn oo biyaa dhexdooda inta dhigtaan ayay dardarsan jireen oo markaa ku qubaysan jireen halkaa waxaynu ka garanay marka inay biyihii daahir yihiin oo biyihii nadiif yihiin oynan wax dhibaataa gaaraynin tuntuliinka ku dhacana inayna najaasaynin leanna shaawarkan iyo waxa hadda la gaarayoo la isku furayo tuubooyinkaan ma jirin sidaa daraaddeed markaa baaldigaa biyaha lagu shuban jiray ama wax lamida markaasaa gacmaha la dardarsan jiray marka way banaan tahay in saa labada qofoo isqaba ay sameeyaan leanna cawladoodu iyagaa xaaraanma kala aha oo waa is arki karaan wax dhibaataa male midda labaad waxa weeye ninkayda xaaskiisa markay gabadha xayd qabto xaaskii markay xayd qabto ninkii jimaac uma banaana waxa labadooda jimaac inay sameeyaan waa ka xaaraan laakiin inay jirkooda istaataabto waxa weeye wax banaanta sidaa daraaddeed ayay caaisha waxay tiri nabigu way amri jiray inaan mara hoos ka guursado markaasuu istaataaban jiray waxa weye jirkeedu istaataaban jiray oo waxa weeye iska wada joogeen wax dhibaataana male oo najaasa ma aha gabadhi waay waxay kaloo jumlada saddexaad ku sheegtay nabiga calayhi salatu salaam isagoo muctakifa oo masaajidka ku itikaafaya masaajidka iyo guriga caaisha way isku dheganaayeen waa meeshaan hadda qabriga nebiga ah guriga caaisho wey ayuu daaqada saa uga dhiibi jiray madaxa markaasay u shalayn jiray oo u dhaqi jiray oo u hagaajin jiray nebiguna masaajidku ku jiray oo kama soo bixi jirin marka saddexda waa arrimo bannaan weeye oo waadixa marka waxaan xadiis ka taariyeynaa jawaazu liqtisaali inay bannaan tahay labada qof iyagoo jinaabo qaba inay wada qubaystaan oo hal weel ka wada qubaystaan oyna biyihii najaaso noqonayn ayaynu ka qaadanaynaa waxaynu kaloo ka qaadanaynaa in ninka iyo xaaskiisu iyago iyagoo xaydkii qabta inuu taataaban karo oo wada seexan karaan oo ayna najaaso ahayn gabadhi ididkeeduna najaaso ahayn waxa najaasada waa dhiigga xaydka dhiigga xaydkana dee farjigu uu ku kooban yahay intaanu baa la iska ilaalinayaa waxaynu kaloo ka qaadanaynaa asbaabta in lagu dadaalo oo aan meeshii jimaac dhicin sababto waxa weye maradii wuxuu u guntanaysay inaan waxa weye arrimahaasi imaanin ayaa marka laga qaadanayaa waxaynu kaloo ka qaadanaynaa nebiga calayhi salaatu wasalaam dabacsanaantiisii iyo si ula dhaqmayey sooriyihiisa ayaynu ka qaadanayna alxadiid athaani walarbacuun xadiidka afartan iyo labo waxa uu yihi sheikhu can caaishata radi allahu canha qaalat kana rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam yattakiu fii xijrati yattakiu fii xijri nabiga calayhi salatu salaam wuxuu isku tiirin jiray yattakiu wuu barkan jiray isku tiirin jiray wey fii xijri qabtayda dhabtayda ayuu isku jiri oo xijriga waxa la yidhaha meeshaan dhabtaaho intaa waxa way xudunta iyo naasaha hoostooda intaasaa la yidhaha dhabta inuu qofku saa ugu seexdo iyo bowjahay halkaa waa dhabta la yidhaha wa anaa xaa'idun anoo xayd qaba fa yaqra'u lqur'aan qur-aanku akrin jiray oo waxa weye qur-aanku iska akrisan jiray xadiidkanna meesha waxa loo keenay awalan waxa weeye horta haddii gabadho ay xayl qabto inusa najaaso ahayn oo qofkii taabtay ma najaasoobayo ila qolna waa mu'minad weye qof mu'minahoo ina almu'min laa yunjis buyu nabiga calayh salatu salaam saa daraadeed markaa wax dhibaataa male marka intuu nabigu saa isugu tiiriyo barkado iyadaa ayuu markaa qur-aankiisa iska akrisan jiray wax dhibaato ay leedahayna male xataa iyadu inay akrisan kartana waxa weye wax u diidaya male oo waxa weeye axaadiid kale ayaa waxa weeye maaragtay culamada isku khilaafeen qofka xaydka qaba ma akrin karaa laakiin waxa weye kutubta kalaa lagaga hadlaayo hadda kitaabkaani ma keenin laakiin qowlka raajixa waa inay u banaan tahay weeye xadiidka athalith walarbacuun afartan iyo saddex xadiidka anmucaada anmucaadata waa gabar wey anmucaada an mucaadata bint binti cabdillaahi ha gabadhii cabdillaahi uu dhalay oo macaada la oran jiray waa gabar taabiciyada ayaa qaalat waxay tir sa'altu caaisha caaishaa weydiiyey radia allahu canhaa faqultu waxaan ku iri gabadhaana caaisha timida waxay tiri waxaan ku iri caaisha su-aashaa soo socota maa baalu lxaa'id gabadha xaydka qabta maxay tahay sababteedu taqdi salaa taqdi sawma ay soomka usoo qadaynayso walaa taqdi salaa salaadana ayna usoo qadaynayn gabadhaan caaisha u timi su-aalbay ku wajahday sababta ii sheeg gabadha xaydka qabtoo muslimadda ay soomkii usoo qadaynayso ilay gabadhii xaydkii soomkii waa jooginaya oo ma soomi karayne salaadna ma tukanayso sababtu maxay tahay marka soomkan ay usoo qadaynayso walaa taqdi salaata salaadana ay usoo qadaynayn leanna soomkuna waa waa cibaado salaaduna waa cibaado maxaa kala duway qaalat waxay tiri caaisha radiallahu canha qaalat waxay tiri caaisha axaruuriyatun anti maxaruuriye ayaa tahay waa meel xaruuriya la yidhahdo waxa weye maaragtay khawaarijtu meesha ay ka soo baxdeen meesha ugu horreysay oo khawaarij ka soo baxday iyagaa lagu nisbeeye marka sababta inadaana waxay tahay khawaarijta waxay fadweyn jireen gabadha xaydku ku dhaco inay salaadiina soo qadaynayso sida ay soonka usoo qadaysay ayay yidhahdeen waa inay soonkana waa inay salaadana soo qadaysa marka waxay yidhahdaan maxaariiriyaa tahayoo fikirkii khawaarijtaa wadataan miya macnuwi gabadha waxay tiri qolta waxaan ku iriilaa ولكني أسأل لست حرورية أنا حرورية ما يخوالك مني ولكني أسأل ويدين السؤال بينك فقالت عائشة رضي الله عنها واحد ديري كان يصيبنا يا نهدع إشيري ذلك حيث كان نهدع إشيري إلي النبي عليه الصلاة والسلام فالمؤمن وحنا لأمر الشيء النبي أن أمر الشيء بقضاء الصوم صوم كإرى فوق بينه ولا نؤمن ولا نأمر الشيء بقضاء الصلاة salaad ina soo qadayno waxay markaa caaisha ku jawaabtay jawaab saxiixa waxay tiri annagu addoommo ilaahay baana nebiga calayhi salaatu wasalaam oo noloshooda oo xilligiisii aan joognay xaaskii nebiga ahayde ayaa xaydku nagu dhici jiray haddaanaa gabdhihii muuminaadka aha mana nala amri jirin inaanu soo qadayno salaada laakiin waxaa nala amri jirin inaan soonka soo qadayno marka annagu waxaan fulinaynaa amarkii nala amray he amagu waxba ma kala bedeli karno saa daraadeed caqliga iyo diintu waa kala labo oo diintan waxa weye waa itibaac wixii nala amray baan ku soconnaa waxaa nala amrinna farhaanu ka qaadnay oo riwaalo kala xataa caddaynaya dhiiggu waa lagu dholi jiray ahdigii nebiga calayhi salaatu salaam waxaana nebiguna amri jiray inaanu soo qabayno soonka mana nala amrin inaanu soo qabayno salaada sidaa daraaddeed ayaanu uga tagnay haadina saasay ku qanacday leanna sababta waxa weeye daliishii ay u sheegtay oo nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaasaan amrin waxaynu ka sacidaynaa marka xadiidkan kow gabadha xaydka qabta inayna salaad tukanaynin soonna soomaynin waxaynu kaloo ka sacidaynaa soonka inay soo qadaynayso salaada ayna soo qadaynaynin waxaynu kaloo ka sacidaynaa taqriirka nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu yahay min asunna leanna nebigu wuxuu u iqraarinay dumarkii muminaadka ah inayna soo qadayn salaada wuu ogaa inayna salaada soo qadaynaynin waxaynu kaloo ka sacidaynaa in lagu inkaaro qofkii la yimaada wax khilaafsan diinta islaamka haddii ina laga baqayo khaasatan inuu shubho wato sida khawaarijta iyo wixii lamida waa lagu inkiraya waxaa laleeyahay daliisha u hogaansama ilaahayna ka baqa oo joojiya waxaana waxa weeye daliil caqligiina iyo diinta way kala duwan tahay insha allahu tabaaraka watacaala marka halkaas ayuu inoogu dhammaaday kitaabu dahaara ilaahayna nagu anfaco waxaana inoo bilaaban doonaa kitaabu salaa إن شاء الله تبارك وتعالى والحمد لله رب العالمين